waxaan kaloo is leenahay halka qof oo lasoo baragaalaamiyo waardiyiintiisa waxaa kasii muhiim ah in lagu daro iyadana meelahay kasoo baxayaan waad dareemaysaan dadkaada jihaadka caalamiga usoo baxayo ama adduunka kasoo baxaya ama soomaaliya nafteeda ka geysanaya waxaa laga barogaraamiya masaajid gaar ah ay ileeyihin nimankaasoo dadka dadka tarbiyeynaya waa in la ogaado diinta islaamka nafteeda cidda mas-uuliyadda uga naqanaysa soomaaliya xilligii ay fikirada kala duwan soomaaliya aysan ka jirin haddana qaraxyadu kuma jirin marka waxaan isleenahay fikirkaas kala duwan oo imaanaya naftiisa midka diinta ka turjumaya iyo midka fikirka kale ka turjumayo hadda dadka lagu dhibaataynaya naftooda inay ka fikiraanoo wasaaradda hadda u qaabishan arrintaas diinta u qaabishan nafteeda ay dal dheer iska saarto aysan noqonin dadka diinta inay uga turjumayaan ay u qaadanayaan dad ayaga naftooda duulaan ku aho ee soomaaliya o dhanba inay ka takhalusan rabo dowladda soomaaliyeed ee hadda mas-uulka ka ah soomaaliya gaar ahaana muqdisho hadda awoodda rasmiga ku leh waxaan usoo jeedinaynaa in ammaanka ay xil iska saarto arrintaas kuleeta xoogna way iskaga saareen mar hore haddana ay sii labalaabaan waxa ay beegsanayaan inta badan waa dadka soomaalida wax ku tari kara ama dadduunka wax ku tari kara waaye in marka ammaanka iska xoojiyaan koley haddaysan xoojin wax tira badan ayaa dhici lahaa gaar ahaan mas-uuliyiinta dadka u shaqaynayso hadda la beegsanayo wax badan ayaa u dibdhici kara wax badan ayaa u halaabi kara in awoodda ay saaraan si amnigooda looga sugi lahaay